إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال وحين جمعوين كي هركسوا هذا الليل تحريم التشبه بالكفار ووجوب البراءة منهم inay xaaraan tahay gaalo in la isu ekaysiiyo iyo inay waajib tahay gaalo in beri laga noqdo oo aan dhinacna la isaga ekaysiin hadday caqiidadooda iyo camalkooda tahay hadday mucaamalaadkooda iyo dhaqamadooda kala tahay hadday xukumkooda iyo waxay iyagu ku kala baxaan ay tahay walaalayaal waxaynu maantana biidni illaahi jalla sha'nuh aynu waxoogaa ka tilmaami doonaa ummadda muslimiinta ee aakhiru zamaanka ama wakhtiga nooli meel ka mid ah meelaha ay gaalo isaga ekaysiisay ee ay ka shabbahday ilaa ay ku milmeen waa mas'alatu alxukmi bayna annaas waa mas'alada dadku waxay ku kala baxayaan ee xukum iyo marjicu ah waxaa shaki la-aana ummad waliba waxay leedahay marjic iyo meel ay u noqoto oo doodahooga iyo nisaacooda ay ku kala baxaan hadday dhiig isku qabtaan hadday maal isku qabtaan haddii acraad ay isku khilaafaan ummad kastaa marjic iyo qaanuun u qoran bay leedahay waxaa haddaba ummadda islaamka marjic u ah xukmu ullah aladii anzalahu allahu calaa rasuulih ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumkiisa uu ku soo dejiyey nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam kaasaa ummadda islaamka marjic u ah gaaladase marjicoodu waa waxay iyagu qorteen ee ay diinta ka dhigteen ee dimuqraadiyadooda ah waana hadba dadku waxay doortaan ay u badan yihiin laakiin shareecadeenna islaamku taxliilka iyo taxriimka marjic ugamay dhigin hadba dadka rabitaankoodu sida uu yahay ay doortaan oo adigu doon ama diid laakiin xalaasha iyo xaaraamtu waa maa axallahu allah aw xaramahu allah wixii allah iyo rasuulkiisu ay xalaaleeyeen baa xalaal ah waxay xarimeenna waa xaaraan waxay dhaqan wanaagsan iyo diin inooga dhigeen waa diin iyo dhaqan suuban waxay inoo diideenna waa wax khaldan oo in laga fogaada ay waajib tahay walaalayaal haddaba maanta waaqaca ummadda islaamku ay ku nooshahay meel kastoo aada eegtaba waxa weeyi inay kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka haajireen oo kitaabka qur'aanka ah ee dhexdeenna ku dayacan meelaha aynu ku dayacnay aynu kaga dhaqaaqnay waxaa ka mid ah mas'alatu alxukm in isaga xukum laga dhigta iyo marjic oo marka wax laysku qabto la yidhaahda ilaahay kitaabkiisu muxuu ka yidhi aan la odhan maxaa inoo xeer ahaa oon la odhan maxaa inoo waxa weeyaan aynu ku kala bixi jirray inoo qoraa qaanuun dasaatiirta iyo qawaaniinta basharka iyo dadku ay dhigteen in aan la yskula noqon laakiin la yidhaahdo kitaab ilaahay baa warqabe eh maxaa kitaabka ilaahay halkaa ka yidhi maada qaala allah wa maada qaala rasuuluh sala allahu calayhi wasalam walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi fii kitaabihi alkariim wa an ixkum baynahum bima anzala allahu walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allahu ilayk fain tawallow faaclam annamaa yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim waina kasiira min annaasi lafaasiquun afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukma liqowmin yuuqinuun ilaahay waxau ihi jala sha'nuh wa an ixkum baynahum bima anzala allah nebi allow waxaad dadka ku kala xukuntaa ood ku kala saartaa ilaahay wuxuu soo dejiyey walaa tattabic ahwaa'ahum laakiin dadka hawadoodiiyo waxay doonayaan ha raacin halkaa waxaynu ku kala baydhnay dimuqraadiyaddiiyo sooma arkasid waayo dimuqraadiyaddu maxay leedahay dadku xagguu u badan yahay eeg maxay doonayaan iyagaa marjicu ah xukumka laakiin allah waxa uu yidhi walaa tattabic ahwaa'ahum dadka hawadoodiiyo waxay doonayaan ha eegin hana daymoonin laakiin waxaad ku kala saartaa ood ku kala xukuntaa bimaa anzala allah ilaahay wuxuu samada ka soo dejiyey diintuu ilaahay samada ka soo dejiyeyna dee waa kitaabka iyo sunnada saxiixa ah ee dimuqraadiyadda gaala inooga timid ay iyagu fangaraynayaan ma aha alla waxa uu yidhi waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk ka digtoonow nebi allow oo iska ilaali inay kuwaasi kaa fidneeyaan wixii lagugu soo dejiyey badh ka mid ah hadda lama odhan can kulli aladii anzila ilayk wax alla wixii lagugu soo dejiyey laakiin waxaa la yidhi waxaad ka digtoonaataa wax ka mid ah inay kaa fidneeyaan waayo laguma ogola shay ka mid ah ilaahay diintiisa inaad iyaga uga tanaasusho laguma ogola ciddidaa caaradeeda in leeg inaad uga tanaasushood u yeesho siday doonayaan laguma ogola waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk allah waxa uu yidhi fain tawallow faaclam annamaa yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim hadday jeestaan oo xaqaa lagugu soo dejiyey iyo xukumkiisa ay qaadan waayaan waxaad ogaataa inuu ilaahay la doonayo dunuubtooda wax ka mida inuu ku ciqaabo waa cuquubatun caajila qabla alcuquubati alaajila waa cuquubo deg deg ah oo ka soo horaysata aakhiro ku sugaysa waayo cuquubada caajilka ee deg dega ah waxaa ka mid ah in lagaa duwo oo lagaa leexiyo xukumka ilaahay inaad dembaabtood macaasi ku dhacdaa waa cuquuba caajila ogow waa cuquubo laguu soo dedejiyo oo ifka kugu dhacday inaad diinta ilaahay ka leexataa marka allah waxa uu yidhi nebi allow hadday kaa jeestaan oo xukumkaaga ay qaadan waayaan waxaad ogaataa inuu ilaahay la doonayo macaasidoodii wax ka mida inuu ku ciqaabo oo macnaha cuquubaadkoodii wax ka mida usoo dedejiyo cuquubada usoo degdegaysana waxaa ka mid ah xukumka ay ka jeedsanayaan maanta waxaa hubaala ummadda islaamkaa cuquubo caajil oo daran baa ku dhacday markay ilaahay diintiisii ka durkeen ee xukumkii ilaahay ay ka dhigan waayeen marjic ay ku kala baxaan dowlad iyo shicibba ilaahay waxau idhi subxaanah waina katiira min annaasi lafaasiquun in badan oo dadka ka mid ihi waa kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay walaalayaal haadihi alaayaat waxa ilaahay nebi moxamed ku amray waana amar haysta qof kasta oo xukumka iyo talada ummadda islaamka qabta madaxweyne kasta ama boqor kasta ama qof kasta oo madaxtinimo iyo maamul gacanta ku haya amarkaasi waa saaran yahay in dadka wuxuu ku kala bixinaya ee uu ku kala saarayaa ay noqoto ilaahay wuxuu soo dejiyey ee aanay noqon dadku waxay qorqorteen iyo dasaatiirta iyo qawaaniinta ay meelaha dhigteen amarkaasaa ilaahay nebi moxamed siiyey markii nebi moxamed la amray inuu dadka xukumka ilaahay ku kala saaro waxaa looga digay dadka hawadooda iyo rabitaankooga inuu raacraaco waayo haddii la doono dadka in la raaligeliyo dee waxa weeyaan cirkiiyo dhulkuba way fasahaadayaan walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu waalard waayo dadku isku rabitaan ma aha isku doonis ma aha isku caqli iyo fikir ma aha idan waxa keliya dadka kulmin kara waxa keliya dadka deeqi kara waxa keliya dadka meel isugu keeni kara waa xukumka ilaahay ee cadaaladda iyo cilmiga ku dhisan laakiin wax kastoo dadka iyo basharku ay dhoobdhoobaan oo dhulka ay ku qortaan marnaba dadka wada deeqi maayo kan hadduu raalligeliyo kanuu ka cadhaysiinayaa dhinac hadduu hagaajiyo meel kaluu fasahaadinayaa waayo basharka cuquushooda ayaa gaaban walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay aayaadkaa horaynu akrinay kadib aayadda ku xigtaa waxa ay tahay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukmaa liqowmin yuuqinuun ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh afa xukma aljaahiliyati yabquun dadku ma jaahiliyada xukumkeedii ayay doonayaan waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun yaa ilaahay uga xukum wanaagsan kuwa yaqiinsan ee iimaanka leh mu'miniinta laa axad yacnii xukumka axkamulxaakimiin uu soo dejiyey wax dadka uga wanaagsan oo uga maslaxo badan la heli maayo walaalayaal aayaddani waxay qeexday anna masdara alxukmi ithnaan laa haalisa lahuma masaadirta xukumka laga qaataa laba inay tahay oo mid saddexaad aanay lahayn imaa xukmun jaahiliyun wa huwa maa khaalafa xukma allahi wa rasuulih wa imaa xukmun ilaahiyun rabbaaniyun wa huwa almabniyu cala alkitaabi waassunna xukumku waa labadaa uun mid mid saddexaad ma jiro inuu yahay xukum jaahili ah oo jahli iyo dulmi ku dhisan waana xukum kasta oo khilaafa ilaahay iyo rasuulkiisu waxay xukumeen xukum kasta oo ka hor yimaada kitaabka iyo sunnadu walow ehelkiisa iyo dadka qortay ha ku andacoodaan ilbaxnimo ha ku andacoodaan xukum casriya oo waaqica nolosha la tallaabsan kara waxay doonaan ha ku sheegaan qarniga koob iyo labaatanaad ku la qoray oo cusub oo daray oo imika la keenay ha noqdo xukum kasta oo ilaah iyo rasuulkiisu waxay soo dejiyeen khilaafa waa jaahili karaamo iyo xurmana ma leh jahli buu ku dhisan yahay oo cilmi kuma dhisna ilaahay baa ugu cilmi badan oo ugu xog ogaalsan addoommadiisu waxay ku islaaxayaan waa xukum daalima oo marnaba cadaalad laga heli maayo laakiin xukm allah waa xukum cilmi ku dhisan waayo ilaahay addoommadiisa isagaa u cilmi badan waxa hagaajinaya ifkooda iyo aakhiradoodaba alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir waa xukum ku dhisan cadaalad oo ilaahay addoommadiisa u kala eexan maayo waayo addoommadu waxay ku kala khayr badan yihiin uun ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo cibaadadiisa laakiin nasabka iyo midabka iyo jinsiyadda iyo waddanka waxba layskuma dheera walaalayaal afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukmaa liqowmin yuuqinuun haadihi alaayaat waxay inoo qeexeen ilaahay xukumkiisu inuu yahay ka cilmiga iyo cadaaladda ku dhisan axkaamta basharkuna inay yihiin kuwa jaahilnimada iyo dulmiga ku dhisan maanta madaxda muslimiintu hadday garanayaan maslaxadooda ilaahay kitaabkiisay qaadan lahaayeen oy madaxa saari lahaayeen waayo xuquuqda ay doonayaan ee dadkooda iyo shicibkooda xataa aanay ka helayn ilaahay kitaabkiisaa siiyey xuduuddooda iyo xuquuqdooda hadday kitaabka alle qaadan lahaayeen xaqooda u waafiyay heli lahaayeen sharaf iyo karaamana waa heli lahaayeen walaalayaal ilaahay waxa uu ku tilmaamay cidda xukumkiisa qaadan weyda inay yihiin daalimiin inay yihiin faasiqiin inay yihiin gaalo oo ilaahay waxau ihi jalla shaanuh waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alfaasiquun waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum aldaalimuun balaayo oo dhan baa isugu tagtay cidda ilaahay sharcigeeda ka leexata ilaahay waxa uu yidhi cidda ilaahay wuxuu soo dejiyey ku xukumi weyda waa gaalo waa daalimiin waa faasiqiin saddexdaaba waa la isugu geeyey waxay culimmada muxaqiqiintii ku fasireen kufriga alxukmu bigayri maa anzala allah inuu laba xukum qaadanayo inuu yahay kufrun akbar oo diinta iyo xerada islaamka bannaanka uuga baxayo inay iyo inuu yahay kufrun asqar oo xeradii islaamka aanu ka baxayn laakiin uu noqonayo min kabaa'iri dunuub macaasida waaweyn ee cuquubada iyo cadaabka uu ku mudanayo ibnu cabbaas radia allahu canhu wa ardaah saxaabigii turjumaanu lqur'aan wa xabru hadihi alummah ee qur-aanka u cilmiga badnaa waxa uu yidhi kufrun duuna kufrin wa dulmun duuna dulmin wa fisqun duuna fisqin aayaadkaas dulmiga iyo kufriga iyo fisqiga lagu sheegay waa kii yaraa ee macnaha qofku aanu xerada islaamka kaga baxayn waa qofka xukumkaa sameeya isagoon xalaashan oon ictiqaadin laakiin qofka ictiqaad iyo istixlaal uu raaco waa kufrun akbar asheekh ibnu baazna calayhi raxmat ullah afar suuro ayuu ku suureeyey alxukmu bigayri maa anzala allah oo saddex ay gaalnimo tahay midna uu yahay kabiira min kabaa'ir dunuub waxa uu sheekhu yidhi raximahu llah ruuxu haddii uu ictiqaadiyo ruuxa ilaahay xukunkiisii mid aan ahayn dadka ku kala xukumaya hadduu ictiqaadiyo xukumkan uu ku xukumayo ee basharka iyo dadku ay dejisteen een kii ilaahay ahayni kan dadku inuu kii ilaahay kaba wanaagsan yahay oo ka ilaahay wakhtigan aanu soconayn sidaa hadduu ictiqaadiyo diinta islaamka waa kaga baxaya hadduu ictiqaadiyo kaa dadku ay qoreen ee uu ku xukumayo iyo ka ilaahay inay siman yihiin oo kuu doono u qaadan karo diinta waa kaga baxaya haddii uu ictiqaadiyo ka ilaahay haba fadli badnaado laakiin inay u bannaan tahay xukumkaa basharka dadka inuu ku kala xukumo taa hadduu xalaashaduu ictiqaadiyana diinta waa kaga baxaya laakiin sheekhu waxa uu yidhi qofkan ilaahay xukunkiisii midaan ahayn dadka ku xukumaya hadduu ictiqaadsan yahay xukumka ilaahay inuu yahay ka waajibka ah in la raaco ka fadliga badan inuu yahay wax kale in laysku xukumaana ay xaaraan tahay ictiqaadkaa saxda ah hadduu ictiqaadsan yahay laakiin cabsihuu cid ka cabsanaayo ama damac adduunyo ciduu ka rajaynayo ama eexu qaraabo iyo xigto iyo cid lamida ugu eexanayo arrimaha adduunyo hadduu ugu xukumay laakiin qalbiga aanu ka ictiqaadsanayn waxau yidhi suuradaasi waa min kabaa'iri dunuub waa macaasida waaweyn ee kabaa'irta ah ee cuquubada iyo cadaabka uu ku mudanayo laakiin kufrigii gaalnimada weyneed ma aha walaalayaal waxay xaqiiqadu tahay alxukmu bigayri maa anzala allah xataa haddii aad ka baaqsato ood ka badbaaddo alkufru alakbar dee alkufru alasqar ma wax la sahashado oo la yaraystaa dembi lagu yidhi waa min alkabaa'ir oo cuquubo iyo cadaab baa ka dhalanaya wax la sahashado ma aha yacnii labada midna kuuma roona ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu u adkeeyey in xukumka kitaabkiisa la qaato walaalayaal marka laga warramaayo alxukmu bima anzala allah dadka bedidooda maskaxdooda waxaa kusoo degdegta xukumka madaxda iyo xukaamta oo keliya waa muhiim oo waa kuwa u mudan ee ummadda madaxa u ah kuwa la rabo inay ummadda kitaabka ilaahay ku kala hagaan oy ku hogaamiyaan waana sax laakiin xukumka laga warramaa kaasoo keliya ma aha naftaada inaad ku xukumto ayaa lagaa doonayaa taa madaxweyne marti ugama tihid ubadkaaga inaad ku xukunto ayaa lagaa doonayaa ooridaada inaad ku xukunto ayaa lagaa doonayaa dukaankaaga iyo ganacsigaaga iyo baayac mushtarkaaga ilaahay kitaabkiisa waa inaad ku xukunto waayo dad fara badani iyadoo ay leeyihiin xukaamtu may kitaabkii ilaahay nagu xukunto arrintaasina arrin gara oo xaq ay u leeyihiin ay tahay ayaa laakiin waxay iloobeen waxaynu inaku nafteenna ku fulin kari lahayn waayo inaynu inaku dhexdeenna ilaahay diinteenna ku soconnaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu ku soconno oo aynu ku kala baxnaa waa waajib ubadkaaga iyo ooridaadu diintii haddaanay ku toosnayn dee maa xakamta bimaa anzala allah ilaahay kitaabkiisii gurigaagii kumaad xukumin baayac mushtarkaagii iyo ganacsigaagii haddaanad xalaal iyo xaaraan u kala eegeyn dee maa xakamta bimaa anzala allah ilaahay kitaabkiisii kumaad xukumin marka walaalayaal markaynu xukumka ka hadlayno waa caam madax iyo mijabo waa caam yeelaya oo ruux walba dadka mas-uuliyaddooda iyo kaalinta kaga beegani ha kala cuslaato laakiin waxaad ogaataa gun iyo baar halka ugu sarraysa iyo halka ugu hoosaysa qof walba waxaa laga rabaa inta uu ka awoodo ee awooddiisa iyo istidaacadiisu ay tahay ilaahay kitaabkiisa inuu ku socdo waastakfir allah alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxaynu soo tilmaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumkiisu inuu yahay ka dadka maslaxadooda ugu munaasabsan ee dantoodu ay ku jirto if iyo aakhiraba haddaba sharaa'icdii samaawiga ahayd ee ilaahay soo dejiyey kutubtii alle samada uu ka soo dejiyey dhammaantood waxay isku waafaqeen oy ku kulansanaayeen calaa xifdi daruuriyaati alkhams daruuriyaadka ama kulliyaadka shanta ah ilaalintooda sharaa'icdii la soo dejiye o dhamme waa isku waafaqsanaayeen furqaantii nebi moxamed lagu soo dejiyey towraad iyo injiil iyo kutubihii kaleba kulligood waxay ku kulansanaayeen daruuriyaadkaa shanta ah in la daryeelo la ilaaliyo waana maqaasida ugu waaweyn ee shareecada islaamku u soo degtay ilaalinteeda daruuriyaad marka la leeyahayna waa waxaan laga socon karin noloshuna aanay ka maarmi karin oo daruuri ah waayo waxyaabaha laynoo soo dejiyey waxyaabaha qaarkood waa waxyaabo qurxin iyo wanaajin iyo daryeel iyo dhammaystir uunah waxna waa wax daruuri ah oo aadamuhu noloshiisa aanu uga maarmay daruuriyaadkaa shanta ah ama kulliyaadkaa shanta ah waxaa la yidhaahdaa waa addiinu waalcaqlu waalnafsu waalcirdu waalmaal waa diinta waa caqliga aynu wax ku garanayno waa nafteenna nafta aynu ku soconno waa cirdiga sharafta iyo nasabka dadka waa maalka oo hantidii iyo xoolihii dadku ay dhaqanayeen ah shantaa shay ilaalintooda sharaa'icdii soo degtoo dhammi way isku raacsanaayeen shareecadeenna islaamkuna aad bay u tixgelisay u ilaalisay ilaalinta shantaa la ilaalinayo ayaa waxaa la jideeyo laynoo soo dejiyey xuduud qofkii ilaahay ka cabsan waaya dabar iyo gaashaan qabta u noqda waayo dadku dee cabsida ilaahay ma wada xakamaynayso markaa ruuxii alle ka cabsan waayey dabar waa in laysaga dhiga iyo moos kaa qabta xuduudda markaa shareecada islaamka la jideeyey waxay dabraysaa dadka daruuriyaadkaa shanta ah ilaalin waayey ee ku xadgudbay ayay dabar u tahay xidhaya oo diintu waa raasamaalka ugu weyn ee hantida inoo ah ee aynu haysanee dunyadeennoo dhan ka qiimo badan addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraani diintu waa raasamaalkaagee ku tuntunsoo ku dhag waayo hadday kaa dayacanto waa khasaaraha ugu weyn ee kuusoo hoyday haddaba diintaas oo daruuriyaadka shantaa ugu horraysa daryeelkeeda waxaa loo jideeyey qofka iskaga bixi ridooba si aanay wadda halaqmaray u noqon oo dhammaan loo wada marin ama aan loogu dayan waxaa la jideeyey kaa in la dilo waa qofka ridoobay iimaankiisii kadib ee islaamka ka baxay nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi bni cabbaas man baddala diinahu faqtuluuh qofka diintiisa dooriya ee iimaankii ka baxa dila baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi afdal salaati wasalaam kama fi saxiixayni min xadiidi bni mascuud laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa halaath alsayibu azani wاlnafsu biاnnafsi wاltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca waxau nebi moxamed yidhi calayhi afdal salaati wasalaam ruux muslima dhiiggiisa in la daadiyaa xalaal ma aha saddex arrimood midkood inuu gala mooyaane asayib azani waa ninkii reerka lahaa ee guurka xalaasha ah soo maray haddana zinaystay in la dilo weliba dhagax lagu dilo ayuu mutaystay si sharaftiiyo cirdiga loo dhowro oo loo ilaaliyo wannafsu binnafsi naf la dhowray dhiiggeeda qofkii xaqdarre ku daadiyeyna in loo dila ayuu mutaystay wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca kii diintiisa isaga tegey ee jamaacadii muslimiinta ka faaruqayna isagana in la dilo ayuu waajibsado dhiiggiisu waa xalaal xuduudda aynu tilmaami doonana cidda oofinaysa waa xukaamta iyo dadka talada iyo maamulka haya ee shacabka qof kastaoo ka mid a uma bannaana inuu yidhaahda anaa gacantayda xadka ku oogaya waayo arrinta noocaasihi waxay keenaysaa fawdo iyo fitno oo qofka halkaa maraya kii waxaday hadduu yidhaha anaa gacanta jaraya isagana mid kalea gacanta goyn markaa fasaad baa dhacaya laakiin dawladdu dee haybad lagaga cabsada ayay leedahay xilka saaranina waxa iyada ayuu xilkaasi saaran yahay inay fuliso hadday fulin weydana iyadaa dembigeeda qabta ilaahayna kala xisaabtamaya aakhiro nebigu sala allahu calayhi wasalam labadaa xadiis wuxuu ku tilmaamay ruuxa diintiisii ka ridooba xadka laga goynayaa inuu yahay in la dilo si dadka kale ugu waana qaataan idan diinta oo daruuriyaadkii khamsada shanta ahayd ka mid ah daryeelkeeda waxaa loo jideeyey dilkaas ciddii ridooba in xaakimka muslimkii uu dilo arrinka labaad ee daruuriyaadka shantaa ka mid ihi waa alcaqlu waa garashada iyo caqliga caqligu waa nicmo ilaahay ku siiyey allaa kuu hibeeye adigu maad samaysan waana kaad wax ku kala garanayso eed ilaahay ku caabudaysa eed kaga cabsanayso waxaa laynaga xarimay wax alla wixii maandooriye ah ee caqligaa allayna siiyey inaga doorinaya isticmaalkiisa waa laynaga xarimay qofka xaaraantaa ku xadgudba ee maandooriyihii cabba si arrintaasi dabar ugu noqoto waxaa la jideeyey in la jeedlo oo jeeda laga jaro saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu anas ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yadribu fi lkhamri biannicaali waaljariidi arbaciina waxaa saxiixeenka ku sugan xadiidu anas inuu nebigu khamrada qofka cabbe ka jari jiray afartan jeedal isagoo kabaha iyo geedaha timirta laamaha laga soo gooyo yacnii la dhacaya oo ku jeedlaya afartan buu ka goyn jiray iyadoo la ihaanaynayo oo la dullaynayo maadaama caqligii alla uu siiye uu ku xadgudbay waxaa kaloo imaamu muslim ku sugan xadiidu anas ana caliyan amara cabdillaahi bna jacfar an yajlida alwaliida bna cuqba waxaa saxiixu muslimka ku sugan cali bnu abi aalib inuu cabdillaahi bnu jacfar amray waliid ibnu cuqba oo khamre soo cabay inuu jeedlo marka cabdillaahi bnu jacfar wuu jeedlay xataa balaga arbaciin ilaa afartan u gaadhay faqaala lahu amsik cali wuxuu yidhi jooji waxa uu markaa cali yidhi jalada anabiyu sala allahu calayhi wasalama arbaciin wa jalada abu bakrin arbaciin wa cumaru hamaaniin wa kullun sunna wa hada axabu ilay waxau yidhi nebi moxamed ka khamrada cabbay afartan jeedal buu ka jaray abu bakarna afartan buu ku dhuftay oo ka jaray cumarna wakhtigiisii siddeetan buu ka jaray waxa uu yidhi dhammaan waa sunne laakiin waxaan jecelahay taa nebigi iyo abubakar ka sugnaatay ee afartanka ah waxa xadkaasina uu dabar u yahay ruuxa ku xadgudbay caqligiisii haddii uu isagu xishood garan waaye caqligiisiina uu xurmayn waayey afartankaa waa in lagu edbiyo si uu waxa weeyaan loogu waantoobo waxaa ka mid a daruuriyaadkii shanta ahaa annafs naftii macsuumka ahayd ee la dhowray in lagu xadgudboo dhiiggeeda la daadiyaa dee waa muxaram ruuxa markaa xurmayn waaya waxaa xad looga dhigay in isaga naftiisii loo gooyo la qisaaso yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatlaa kuwa iimaanka laga helayow dilka aada isdishaan waxa laydinku faral yeeloo ka waajibay in laysku qisaaso oo naftii la gooyo naf loo gooyo waxaanu alla tilmaamay gooyintaa naftii naf disho loo dilayo nololi inay ku jirto walakum fi lqisaasi xayaat oo xaggay noloshu kaga jirtaa waaba la dilayaaye inta kalea ku badbaadaysa maanta jeelasheenna waxaa ka buuxa kuwii intaasoo jeer dil lagu xukumay ee shuruuddii qatliguna uu ku dhammaystirmay ayaa jeelkaa ilaa intay ku dhimanayaan iskaga jiraya maxaad u malayn lahaydeen yacni xaalku siduu noqon lahaa haddii qofkii dil uu ku sugnaado ee shuruuddii dhammaystirtaba markaaba la qisaasayo miyaa lagu dhiiran lahaa in si sahlan nufuusta macsuumada ee la dhowray dhiiggeedu uu dhulka ugu dhaco laguma dhiiradeen nolol baa ku jirta laakiin noloshaa markii la garan waayey ee beddelkeedu uu noqday jeelka iskaga xidh dee waxa weeyaan markaa qofkii wax doonaaba inuu dilkuu doono geysto waayo ama wuu baxsanayaa ama jeelkaasaa lagu xidhayaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi waalcayna biاlcayni waalanfa biاlanfi wاluduna biاluduni wاsinna biاsinni wاljuruuxa qisaas faman taصadaqa bihi fahuwa kafaarat lah waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اظaalimuun ilaahay waxa u yihi jala shaanuh waxaanu ku faral yeelay in naftii naf loo goynayo isha la rido in loo ridayo sanka la gooyo sankii loo goynayo dhagaha la jaro dhegihii loo goynayo iligga la rido iligkii loo tuurayo iyo waljuruuxa qisaas wax alla wixii dhaawac dadka kala gaadhaa inay isu dhigmaan oo la kala goosanayo naf naf kale wax dheer ma jirto yacnii ciddaa doonto ka soo jeed madax iyo mija waxaa doonto ahaw dadku waa siman yihiin dimaadooda iyo dhiiggooda waljuruuxa qisaas yacni wixii dhaawac dadka kala gaadhaa way isu dhigmaan waana la kala goosanayaa iyadoo qofka intii gaadhay in leeg laga goosanayo laakiin ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun lah ninka xaqiisii iska sadaqadaysta ee yidhaa aniga wixii gaadhay dhimasho iyo dhaawacba waa iga dhaafitaan isagana dhaafitaan bay u tahay oo siduu u dhaafay ayaa isagana alla ugu dhaafaya alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum ilaahay subxaanahu wa tacaala gunaanadkii iyo gebagabadii waxa uu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum aldaalimuun ilaahay wuxuu soo dejiyey kuwaan wax ku kala xukumin waa daalimiin oo xukumkii ilaahay intay ka tegeen ayay xukum dad kale doonteen walaalayaal waxaa ka mid a daruuriyaadkii shanta ahayd ee diintu ay dar yeeshay waxaa ka mid ah alcird sharafta iyo nasabka dadku xurmo iyo qadarin weyn buu leeyihi waa la xarimay in lagu xadgudbo oo gogol dhaaf iyo zina la sameeyo waa laynoo diiday kase arrintaa ku joogsan waaya waxa dabar looga dhigay in la jeedlo ama dhagax lagu dilo hadduu nin dhallinyaro yahay ama gabadh dhallinyaro ay tahay oo aan guur marin in boqol jeeda laga jaro haddii uu reer soo maray rag iyo dumarba dhagax in lagu dilo sidaasaa ilaahay xukmay gaaladu waxay odhanayaan waa falfool xun waa argagixiso waa caynkaas laakiin waxaynu leenahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ilaaha latiifu lkhabiirka ee addoommadiisa cid walba uga raxmad badan ee uga naxariis badan ilaahaasaa jideeyey oo sharcigaa inoo dhigay qofka ku jees-jeesa ee dheeldheel ka dhigta ee yidhaahda diin haddaynu isku xukunno maxaa inaga hadhi waa maxay gacmo goyntani waa gaalnimo cadoon geed loogu soo gaban ilaahay xukunkiisa ogow maanta warbaahinta waxyaabo fara badan baa lagu qoraayaynu ka maqallaa laakiin iska ilaali ayuhal muslim si sahlan inaad diintaada uga baxdo ilaahay xukun uu soo dejiyey oo kitaabka iyo sunnada ku sugan in lagu dheeldheeloo lagu ciyaaro ama la ceebeeyaa waa gaalnimo islaamnimo ma aha waayo ilaahay wuxuu soo dejiyey ayaa kaa nabadgeli waayey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu markaa inoo sharciyeeyey xukumkaas waa cidda acraadda iyo nasabkii dadka ku xadgudubta dee haddii kale ansaabtii iyo cirdigii iyo sharafkii dadku dee ma dhowrsoonaanayo waayo dadkoo dhammi ilaahay kama cabsanayaan kuwo waxaa jira ilaahay aan ka cabsanayn laakiin cuquubada iyo xadka ka cabsanaya ilaahay waxau uhi jala shaanuh azzaaniyatu wazzaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illah in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir waliyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin ilaahay waxau yidhi gabadhii zinaysatay iyo ninkii zinaystay ee dhallinyarta ahaa mid walba boqol jeedal ka jara walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah ilaahay diintiisa iyo xuduudda aada oogeysaan jixin jix iyo naxariis iyo dabacyuu idiin qaban xataa ergadu kuma bannaana xuduudda ilaahay in laga ergeeyo usaama ibnu zayd oo nebi moxamed isagiiyo aabbihiiba uu jeclaa gabadhii makhsuumiyadda ahayd ay yidhaahdeen ma gabadhaa reer beni makhsuum ee laandheeraha ah ma taasaa maanta gacanta la goyn hadday waxaday usaamow rasuulka noogu erga tag rasuulku aad buu arrintaa uga cadhooday oo waxau ihi yaa usaama atashfacu fii xaddin min xuduud illaah usaamow ma xad xuduuddii ilaahay ka mid ah ayaad maanta ka ergeynaysaa waxau yidhi wallaahi low sariqat faatimatu bintu muxamed laqatactu yadaha cid kale iska dhaaf buu yidhi wallaahi faatimo oo ina nebi moxamed iyo hadday waxadda gacantaan goynayaa cid kalena hadalkeeda badaa idan ilaahay diintiisa marka la oofinayo jixin jix iyo dabac inuu ina qabta ma aha weliba ilaahay wuxuu raaciyey in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir haddaad ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan tihiin ha u jixin jixina kuwa xuduudda ilaahay ku xadgudbay ee xadka laga goynayo waxaa la raaciyey si fadeexadda iyo ceebta iyo canaantu ugu dhammaystiranto walyashhad cadaabahumaa taa'ifatu min almu'miniin cuquubada iyo xadkaa laga goynayo koox mu'miniinta ka mid ihi goobjooga ka noqdaan oo haddaa wadaan waayo zajri iyo canaan iyo ceebayn bay u tahay dib si aanay ugu noqon walaalayaal taasi waa xadka zaaniga aan reer soo marin iyo guur ka reer ama guur soo marayna waa in dhagax lagu dilo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii aynu soo marnay ku sugnaa dee waxa uu yidhi saddexda la dili kare dhiiggoodu xalaashaya waxaa ka mid ah asayib azaani qaabka loo dilayaana waa dhagax in lagu dilo markuu isagoo xalaal soo maray xaaraantii ka dhowrsan waayey gobashii muslimiinta ee dadka kale iyo nasabkoodiina uu fasahaadiyey abaalkiisu wuxuu noqday dhagax in lagu dilo nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkii waxa weeyaan rasuulka u yimid iyadoo looga warramaya gabadhii gogoldhaafka samaysay waxa uu rasuulku ninkii ku yidhi ee saxaabigii unays la odhan jiray ayaa waxau yihi uqdu yaa unays calaa imra'ati haada fain ictarafat farjumha wuxuu yidhi unaysow ninkaa reerkiisa ku kan lahoo aroorta u tag oo warayso hadday qirato inay zinadaa ku dhacday farjumha dhagax ku dil markaa xadka qofka reer soo maray rag iyo dumarba marka uu gogol dhaaf sameeyo waa dhagaxa in lagu dilo waxay xad iyo dabar u tahay nasabka dadka in la dhowro iyo gogashooda iyo cirdigooda daruuriyaadka shanta ah ka u dambeeye ka mid ihi waa almaal waa xoolaha aynu tabcaynaynu dhaqanayno xoolaha dee in lagu xadgudbaa waa xaaraan laakiin dadkii dee xaaraantii ka wada dhowrsan maayo ka ka dhowrsan waaye xuduudda sharcigu ay qaban weydo waxaa la jideeyey in la edbiyo oo gacmaha laga gooyo ilaahay wuxuu ihi subxaanah wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim kii waxaday iyo tii waxaday culimmadu waxay yidhaahdeen xaggii xaditaankana raggaa la soo horreysiiyey wasaariqu xaggii zinadana dumarkaa la soo horreysiiyey azaaniyatu waa siday ugu kala badan yihiin oo xaditaankana dee rag baa inta badan waxda zinadana dumarkaa ragga uga dheereeya qolo walba waxay ku badnayd ayaa lagu soo horreysiiyey ilaahay markaa waxa uu yidhi ciddii waxaday rag iyo dumarba gacmahooda gooya iyadoo lagu ciqaabayo ficil xumada ay sameeyeen foolxumadiisaa iyadoo cuquubo looga dhigayo wallahu casiizun xakiim ilaahay waa casiis oo waa alghaalibu aladii laa yuqlabu amruh arrinkiisa cid beegsan kartoo alle iska celin kartaa ma jirto cizada iyo khalabada rabbaa iska leh waxaa cizadii la raaciyo waana xakiim oo xukumkiisu waa xukum sax ah oo meeshii ku habboonayd alla u dhigay xakiim waxay raddi ku tahay kuwa ilaahay xuduuddiisa iyo axkaamtiisa dhalleecaynaya eele waa maxay gacmogoyntani ilaahay waa xakiim gacantaa in la gooyo ayaa xikmaddiisu keensatay sidaasaana sax ah dadkuna xoolahoodu uu ku badbaadayaa meelaha axkaamta shareicada laga fuliyo xoolihii oo bannaankaa yaalla lagu dhici maayo waayo xuduuddu dadka dabar bay u noqonaysaa oo way dabraysaa walaalayaal waxa gunaanadkiiyo gebagabadu ay tahay daruuriyaadkaa shanta ah yacnii ilaalinta la ilaaliye ayaa xuduuddaa loo jideeyey dadku xuduudda sharciga hadday fuliyaanna naftoodu way badbaadaysaa oo maalkoodu wuu badbaadayaa oo cirdigoodu wuu badbaadayaa oo diintoodaa ku badbaadaysa oo caqligoodaa ku badbaadaya ilaahayna wuxuu inoogu jideeyey innaka maslaxadeenna innakay dan inoo tahay walaalayaal ummadda muslimiintii markaa madax iyo mijaba aada iyo aad waxaa munaasab ugu ah ummadda islaamku siday u dhan yihiin inay xukumkii diintooda u soo noqdaan kaa wax u dhaamaa ma jiro gaalo mabda-ooda waa u daacad oo dimuqraadiyadooda ayay wataan inakuna teenna inaynu daacad u noqonno kitaabkeenna aynu isku xukunno sidaasaa khayrku inoogu jiraa rabbana aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ansur alislaama walmuslimiin waadila ashirka walmushrikiin waahlik ilkafarata walmulxidiin acdaaka acdaa diinaka ya raba alcaalamiin wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi wslem walxamdu lilah